maxamed cismaan waa mid ka mida dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee baratay culumta ganacsigiiyo dhaqaalaha wuxuu si gaaraha diiradda u saaray fahamka iyo horumarinta ganacsida yaryar kuwaas oo lafdhabar u ah kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dalka haddaba aqoon-yahan maxamed ayaa dhallinyarada soomaaliyeed ugu baaqay inay horumariyaan ganacsigooda ganacsiga yaryar waa waa bulshada inteeda badan waxay ku tiirsan tahay ganacsiga yaryar soomaaliya markaa fiiriso iyo gaar ahaan hadda gobolkan ku noolnaha yani ganacsiga wuxuu kala baxaa yani wax la yidhaahdo small business enterprise ama wax loo yaqaano sole propertyship iyo wax la yidhaahdo ganacsiga waaweyn oo sida maxaan ku irahdaa bartnershipiska oo yani combaniyada shirkooyinka ama laba qof wixii ka badan yani leeyihiin iyo sida corporationada marka small business waxaa waaye bulshada inteeda badan maadaama aysan awoodin in yani ganacsiga waaweyn ama large scale business inay samaystaan yani waa waxa keliya oo bulshada inteeda badan available-ka u ah oo ay awoodi karaan hooyada maxaan ku rahda isheeg qofka yani raba inuu noloshiisa uu halgan la galo yani sida uu u sameyn lahaa wax la yidhaahdo yani kobac dhaqaale ama waxa la yidhahdo yani livelihood waxaan yani nolosha biniaadanka asaasiga ah sidii yani u dabooli lahaa waxa uu ku khasban yahay in maxaan ku irahdaa uu sameeyo wax loo yaqaano small business taasoo keeni karta in yani qofka noloshiisii ama uu maareeyo ama u daboolo marka ganacsiga yaryar waxaan dhihi karnaa waa ganacsiga ugu badan oo yani bulshada inteeda badan qeyb ama qeybeeda kala duwan yani available-ka ah ama laga heli karo marka muhiimadiisa ugu weyn waxaa waaye yani waxaa ku tiirsan dhammaan qoysaska soomaaliyeed intooda badan boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxay ku tiirsan yihin small businesska taasoo marka u dhigan in small businesska uu leeyahay muhiimad aada u weyn maadaama intaas bulshada qeybteeda ama seventy-five percent ama boqolkiiba todobaatan shan ka mid ah ay ku tiirsan yihiin wax loo yaqaano small businesska wallaahi yani ganacsatada yaryar waxaa waajib oo saaran in maxaan ku rahdaa ay ku dadaalaan sidii ganacsigooda u guuleysan lahaa yani ayagoo ka fiirinaya yani tayada shayga ay gadayaan briceka ama qiimaha ay gadayaan yani availabilitieska ama waxyaabaha badeecooyinka ay iibinayaan helitaankooda inay ku dadaalaan yani jowhar hadda waxaan dareemeynaa yani waxaa jiro culeys u gooni ah oo ay ka mid tahay wadooyinka yani waxyaabahaas o dhan waa inay ka fikiraan yani dadka ganacsatada aadka u yaryar oo yani soo kabanayo waa inay yani sameeyaan wax loo yaqaano midow waa inay sameeyaan